xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ka markhaati kacay in dalka soomaaliya uu wajahayo halis la xiriirta jiritaankiisa oo laga yaabo in lakala qaybiyo wuxuu sheegay in hanaanka maamul ee dalka xilligan ka jira aanay soomaali maskaxdeeda ka imaanin balse ay dadyow kala dejiyeen xilligan la joogana ay suurtagal tahay in dalku si fudud u kala jabo isagoona intaa ku daray in xuduudaha waddanka ay dhammaantooda ballaqan yihiin qof welibana uu meel iskiisa uga taliyo taasoo jiritaanka dalka soomaaliya halis gelin karta haddaba waa kan xamse oo ka waramaya arrimahaasi way sahlan tahay in meelo kalena laga sameeyo way sahlan tahay in meel kalena laga sameeyo way sahlan tahay in intaasoo meelood laga sameeyo habkaan u design garaysannahay ee la inoo dejiyey ee xilli inagoo layna tunjileecsaday la inoo dhigay sidaan u naallo ayaa sidaasa marka qaranku wuxuu khatar ugu jiraa in uu kala go-o wuxuu khatar ugu jiraa in cadow uu qeybo ka mid ah uu qaato maxaa jira dunida dee mar haddii ay dhammaatay wixii laysku ogaa markii dagaalkii labada adduunku dhammaaday adduunyadu isdhex jiidhay la kala adkaaday markii dambena la yidhi wardi si loo wada noolaado bal qawaaniin iyo waxxuun aan samaysano waad ogtihiin qawaaniinta gacan kuma jiraan hadda way ka baxeen haze waa ogtihiin weligaaba soo saara marka taasi waxay marka kutusinaysay dalkan aan xuduudihiis furan yihiin meel waliba nin yar qool la hortaagan yahi dee malaha waaba layna waaba laynaga xishooday in la iska qaata mar hore qeyb ka mid ah wayba iska ahayd baan u malaynayaa dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk uu sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay ay tahay mid ku dhaqanta xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah mid gacan kurimis ah kaasoo uu sheegay in aanu ahayn mid ay ku dhaqmi karaan dad muslimiin ah